madaxweynaha soomaaliya ayaa si weyn ugu gacan sayray warbixinta ka soo baxda qaramada midoobey ee isaga iyo xubno kale oo ka mida dowladda ku eedaynaysa musuq maasuq kooxdan la yidhaha monitoring group oo hadda riboortka soo saar waxay ka mid yihiin cadowga ummadda soomaalida ka mid yihiin waxaan isweydiinayaa madax u ah waxaa madax u ah maad baraiden maad baraiden ma wuxuu ka shaqeeyaa midnimada soomaaliya iyo horumarkeeda base wax ka duwana ka shaqeeya isagaa ku faanay inuu ka shaqaynaayo inuu kala gooyo soomaaliya waxaase soo baxaya warar muujinaya in xukuumadda ra'iisul wasaare cabdiweli maxamed cali ay fikrad taas ka duwan ka qabto warbixinta haddaba maxaa lagu macnayn karaa kala qaybsanaanta saacaddii ugu dambaysay soo waajahday hay-adda fulinta maxaa tallaabo ah ee ay tahay in laga qaado dadka lagu eedeeyey musuq maasuqa waa mawduuca barnaamijka toddobaadka ka hor inta aynaan soo dhoweynin martida barnaamijka waxaa iga xusuusin ah in qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waraysi aan la yeeshay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya shariif xasan sheekh qaadan oo uu kaga hadlayo eedaha isaga sida gaarka ah loogu soo jeediyey maxaase ku dhacday laba kun iyo afartii ilaa hadday dowlad dhisan tahay horta wasiir kaloo la dabagalo oo wax la weydiiyey ma jira in aniga la target gareeyo maxaa sababteed ay tahay wasiiro kale oo xisaabaad soo celiyey ama wax kala sameeyey ma jiro waraysigaasi goordhow ayaad maqli doontaan marka horese barnaamijka waxaa igala qaybgelaya wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah cabdulaahi goodax barre wasiirkii jagadaas uga horreeyey cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid a musharaxiinta u taagan jagada madaxweynenimada iyo yaxya sheekh caamir oo ka mid ah cilmi baarayaasha qoray warbixin ku saabsan musuq maasuqa oo dhowaan ka soo baxday bankiga adduunka saddexdooduba waxay joogaan magaalada muqdisho waxaa kaloo barnaamijka ka qaybgelaya oo ku sugan magaalada nairobi xildhibaan nuur aadan nuur nuur baylood hadalkana waxaa ku horeynaya wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga cabdulaahi goodax barre oo ka hadlaya sida xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli maxamed cali ay u aragto warbixinta qaramada midoobey bismillahi raxmaan raxiim walaalayda khadka ku jira ee dhammaantood waa salaamaya ummadda soomaaliyed meel kastay joogaan waxaan u bishaareynaya bisha ramadaan mar haddaan intaas yidhaahdo xukuumad ahaan aragtideena la xiriirka riboortka waxa weeye in riboortka shaqadaban la geliyey runtii haddaad akrisid riboortka waxaad arkaysaa in yani research badan iyo howl badan ay gashay oo meelo badan koobayo wadamo badanna soo maray bandhigeeduna sidaan u aragna bandhig wanaagsan ayuu noola og yahay marka shaqo wanaagsanna inay gashay marka ma ma soo dhaweyneysaan idinku dawlad ahaan warbixinta
anigu ra-iisul wasaaraha waa hadli karaa mawqifka xukuumadda ra-iisul wasaaraha cabdiweli uu madaxda u yahay runtii annaga waa soo dhaweyneynaa riboorka waxaan u aragnaa in shaqo wanaagsan oo laqabto ay tahay waxaan u aragnaa in tilmaam fiican ay kasoo bixi karto dhinaceennana runtii markuu riboortku official noqdo xukuumad ahaan wixii nagala gudboon aan usoo dhaweyneynaa aad baanan wax uga qaban doona okay waaye waan kusoo laaban doonaa su-aalaha dowladda iyo mowqifyada laga kala qabo arrintan laakiin yaxya sheekh caamir warbixintan u eeg dhinaca musuq maasuqa marka la eego ayaa bankiga adduunka uu qoray maxay ka sheegaysaa dowladdan haddan joogta iyo musuq maasuqa la sheegayo horta musuq maasuqa marka hore waxaa noogu horreeyay walaalkeena fartaag waxa uu qoray walaalkiisi aan date ka dhiganay waan soo qaadnay waxaan nimida muqdisho waxaan la kulanay qaybo badan oo dowladda kamid ah gaar ahaan hay-adaha lacagaha ee khuseyso maaliyadda bajet waxay ahaantay dhowrka guud xisaabiyaha guud waxaan weydiinay wax ay ku beenin karaan wax lagu beeninayo cidna siisay ma arkid qaarkood badanna wax dadka dakli badan iyo oo soo galay ay nagu sheegeen waxaan raadinay meesha uu ku baxay qaar meesha ay ku baxeen waa aragnay ma dhihi karna marka meeshaan waa sax ama waa qalad hante dhowraa iskale laakiin la waayey meesha ay ku baxday oo keliyaa soo koobnay intaasaan ula ayn meel ay ku baxday dowladdaa laga rabay marka iyada inay cabdisi jiraa lacagtaan meeshaasay ku baxday ama marka hadda warbixinta la soo saaray kadib dowladda ridford leenada dib u baatay lacagtaan waa jirtay meeshaas meeshaasi ku baxday laakiin dowladda xintii lacagtaas maba arkinba ma arkin lafteeda waxay caddaynaya waaba na taageeraan diineed ma arkin marka anigu lacagaa maqanaa dhahnay idil waa maqashay jiri lacagta meeshay ku baxdaa loo baahnaa in ay dowlad justification ka bixiso mana aha wax soomaaliya ku kooban dowladdani maxay hadlaysay oo cabdullaahi goodax barre uu ka tirsan yahay dowladda lacaga ha soo galay lacagaha meesha ay ku aaleeyahay lacago badan justifyd u ekaayeen laakiin lacagtas kamid meela ku baxdana aan weynay a boqol iyo dhowr boqol iyo soddon iyo dhowr milyan aan dhahnay lacagtaas waxay u baahan tahay in verification dowladda cadday kartaa la caddeeyo haddii kale si aan u weynay u maqnaanaya waaye cabdiraxmaan cabdishakuur maxaa kaaga baxay warbixintan iyo eedaha hogaanka dowladda loo soo jeedinayo hogaamiyaasha qaar kamid iyo shaksiyaad kaleba bismillahi raxiim wafta ramadaan kariim dadka soomaaliyeed iyo asxaabta meesha ku jirtaba waxaan ugu tahadiyeyna bisha ramadaan ilaahayna naga aqbalo wixii wanaaga waxaan isleeyahay warbixin sidaa sheegtay waxay daba socotaa tii tan ka horreysay world bankiga yaxye iyo rag kamida ay sameeyeen sida adiga noo sheegtay yaxye warbixintii ay ka qayb galeen world bankina waxay saldhig ka dhigteen warbixintii uu qoray fartaag oon oon markii aan wasiirka dowladda ka shaqeynaya xafiiska ra-iisal wasaaraha marka waxaa umoodaa state isugu taxanaha warbixinada inay isdaba gelgelayaan oo mid midda kale ay raadinaysa xaqiiqadeeda sida ka muuqatana ilaa hadda lama helin wax maaragtay isburinaayo warbixinaha midsan keenin keliya warbixinta monitoring groupka waxay sheegeen in world bankiga aysan aysan gaarin ilaa farqiga udhexeeya ayaga warbixintii ay sameeyeen iyo tii world bankiga sideed iyo labaatan milyan ilaa todoba iyo labaatan milyan ay tahay oo weli sii maqan oon jirin waxaan isleeyahay markaan intaan ka warqaba dawladda dhibka laba meeloo ka yimid musuq maasuq iyo maamul xumo labadaba waa jirtaa dabcan musuq maasuqana waa la cadeeyey laakiin waxaa jirta maamul xumo aada u weyn oo ku saabsan dakliga dawladda soo galay ma marin mana lagu guuleysan xukuumadihii iska dambeeyay walaa mid had jirta dhulka uri annaga waxaa mara lagu guuleysan waxay ahayd in la sameeyo waxa la yidhaha financial procedures sharci maaliyadeed ee dawladda ku socoto ama hataa deetaa sida lacagta ku baxaysa ama siday kusoo galaysa iyo sida lagu kharash garaynayo iyo mudnaanta ay kala leeyihiin maaragtay howlaha dawladda u yaala iyo inay wasaaradda qorsheynta wasaaradda maaliyadda ay mudnaantii ka sameeyaan ee budgetkii ku dhisaan oo saas loo gudbiyo kabinetkii baarlamaanka loo gudbiyo oo lacagtii baxaysa ee wado iyo siyaasad la yaqaano ay ku baxaysa ay jirta ma dhicin maamul xumona way jirtaa laakiin musuq maasuqna way jirtaa laakiin waxaa kaloon tilmaamayo waxaa waaye markii annaga aan ku fashilno inaan dhisno hay-adihii hufnaanta ee maaliyadda ka shaqeynaya dawladda markii aan ku fashilno inaan sameyno ama dawladda ku fashilanto inay garsoor saxa oo cadaalad ku dhisan ay sameyso ayaa waxaa loo baahday inay adduunkii soo faragasho soomaaliya oo yidhahdo anigaa baaraya hay-adihii dawladda ayaan daradaas waxay tahay haruno markii warbixinta soo baxday xukuumaddii iyo dawladnimadii way luntay ra-iisal wasaarihii meel buu ka qayliyey warbahinuu soo saaray madaxweynihii meel kaleu ka qayliyey wuxuu soo saaray aniga ma arag kulle spikerkiina meel kaleu ka hadlay adiga hadda sheegaya aniga ma arag wuxuu soo saaray laakiin asna waa hadlaa la yidhi macnihi waxaa luntayba mas-uuliya wadaraadkii dawladeed ay intay warbixinta fiiriyaan ay evidensiga iyo iyo maaragtay xujooyinka ku qabtama inta eegaan ay uga jawaabaan xujooyin qoran oo waxa lagu haysta ay dhahaan saan iyo saan iyo saan ma dhicin saan iyo saan naga dhacday daliilaha haynana waa kuwana oo si dawladnimo ay u jawaabaan maysa dhicin laakiin waxaa dhacday nin walba inuu yidhi waa nafta nebiga ummadaada la sheegi jiray oo asaga soo saaray warbixin oo asaga u gooniyo qoraale asaga u gooniyo waxay ku dhisan yihin aanan jirinin warbixintan ilaa hadda waxa ognaa inaysan rasmi ahayn oo golaha ammaanka ay weli ay wax rasmiga kasoo baxaysanaya marka waxaa muuqata musuqmaasuq wuu muuqdaa maamul xumo wuu muuqdaa warbixino taxana oo isdaba yaalaan xaqiijiyey ilaa haddana dawladdii inay shaksiyan u qayliso mahana kama hayno wax dawladnimo ay uga jawaabto kama hayno marka taas waxay cadaynaysaa markaan fiirino daliilaha dhan aan isu geyniyo xujooyinka waxaa la sheegaya inay wax ka jiraan ubay cadaynaysaa waxaa laga rabaa marka madaxda dawladda inay la yimaadaan mas-uuliyad ay la yimaadaan waxa lagu haystana ummadda soomaaliyana ay uga garbaxaan adduunkana ay uga garbaxaan waa garta waayo wax yariisug nuur intaanan kuu iman waxaan ku laabanayaa si kooban wasiirkaan ku laabanaya cabdulaahi goodax barre eedaha lasoo jeedinaya waxaa ka mid a labada kun iyo sagaalka labada kun iyo tobanka lacagta maqan waa boqol iyo soddon milyan oo dollar sanadkii ugu dambeeyey labada kun iyo koob iyo tobanka wixii ka dambeeyey labiyo toban milyan iyo badh lacag ka badan ayaa ku baxday xafiisyada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka lacagtaasoo boqolkiiba labaatan iyo saddex ka ah miisaaniyadda dowladda waxaa kaloo maqan hal milyan iyo shan boqoloo kun oo lacagtii ka soo xarootay baasaboorada ah miyaysan ahayn cambaar weyn miyaysan ku ahayn calaamad su-aal weyn miyaysan ku ahayn dowladdiina xataa haddii lacagaha qaarkood ay ka horreeyeen dowladdiina inaad baadhaan soo ma aysan ahayn
runtii waa macsan tahay sida aa warka u dhigtay waa wax loo qaadan karo oo oo oo daw ah laakiin waxaan jecelahay in aan ummadda soomaaliyeed adduunyaduba ay ogaato horta xukuumad ahaan xukuumadda aan anigu wasiirka ka ahay muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha uu ka yahay doctor cabdiweli horta raboorka laguma eedeyn inaba ha yaraatee wax yaroo eeda raboorka laguma eedeynin waxaaba runtii jirto in raboorka lagu ammaanay waxyaabaha lagu ammaanay waxaa kamid a in muxuu ahaa lacagihii lasoo daadacayay ka hortagooda muxuu ahaa xukuumadii ay ay mataqaanaa garoosatay inaysan wakti saxa ahayn waxyaalaha lagu ammaano waxaa kamida in yani joint financial management boardka aheyd ra'yigeena taasoo ay xukuumadii uga jeeday bal in yani hantida weyn ee wadanka soo gashay ee ajanabigu maamulo aan wax ka ogaano oo annagana wax ka maamulno waayo wasiir waa wasiir may maqlaysaa dhacayna ciddii dembigaa laheed la xela wa waa laydin soo jeediyey horta ay ka mid tahay lacag hal milyan oo ka timid koonfurta suudaan oo aad u sheegteenuun dib u heshiisiin inay ku baxday xisaabteediina aydinaan soo bandhigin taa taas ayaa ka mid ahayd sow sow ma jirta taasi maya runtii haddaad riboorka akritay riboorka sidii uu qoraayo sida aada u sheegaysid ma aha lacagtii hal milyan way jirtay dib u heshiisiin iyo recoveryga yani qabsashada gobolladan laga qabsaday al-shabaab in loo isticmaalay ahayd runtiina lacagtu mala ahayn ba lacag yani mataqaanaa sida boorse iyo lagu soo qaaday waa lacag soo martay mataqaanaa dariiq saxa khasnada dawladda gashay dadkii mas-uuliyadda lahaa inay kharash gareeyaanna ay kharash gareeyeen noocay u kharash gareeyenna waa wax bugaagta ku qoran iyo wax qabsoodiyo maa cid walba oo timaado ayaa arki karto oo daalacan karto inay sax lagu kharash garay ina khawad lagu kharash garay marka taas anadood ka mid tahay haddaa riboorka fiiriso riboorka wuxuu leeyahay lacagaha qaarkood nabad loo loo isticmaalay ee gobolada loo isticmaalay wixii ay dhaleen iyo in arkaya shaqadii lagu qabtay warbixin kama hayno ayay leeyihin laakiin warbixin anna waa ka heyna ogumar ahaan warbixin waan ka heyna waayo aad baa mahadsantahay nuur aadan nuur nuur baylod wallaahi aniga horta tafaasiil ma galayo arrinta horta waxaa cad mataqaana meeshan waa dawlad nin qof iskale ma jirto lacag hadday aysan lumin percent haddii lacagtaas ay maqan tahay waxaa way xoolo soomaaliyeeda maqan waxay tahay marka waa lacag lama dhunsan karo haddii maamul wanaag uu jiro maamulka jiray hay-adihii dawladda oo wadanka soomaalida ay samaystay inay dawladda iyo dadka ay la xisaabtanto ayaa runtii aniga hay-adan oo monitoring group hal arrin baa muuqata ay ka gaabasay cadaaladna aan ahayn waxaa weeyaan dadkan wax bay kutil ku tuhuntay ay ku eedeysay inay hantidan ay dhaceen dadkii ku kaalmeeyey dadkan inay hantidan ay dhacaan maxaa loogu dari waayo warbixinta sida yacni meesha waxaa jira dawlad iyo waxaa la xisaabtami kara waa baarlamaan baarlamaankan waxaa lagu burburiyey heshiis ka yimid madaxda dawladda ombos egad iyo african union hay-adahaasi waxay diideen in soomaali baarlamaankeeda ay uu shaqeeyo oo dawladda la xisaabta marka guddigani monitoring group lacagtan maqan la sheegayo hay-adahaasi haddii madaxda dawladda aysan kala shaqayn lahayn inay baarlamaanka uusan shaqayn oo baarlamaanka la siin lahaa aysan la eedeyn lahayn baarlamaan aan garab lagu siin lahayn horta waxaan ma dhici lahayn waxa waaye in xaqayna wuxuu ku maqan yahay dadka lacagtan dhacay iyo hay-adahaasi oo ah u n ka egad iyo african union midda kale maantayto eedeyn baa jirto shacabka soomaalida waxaa weeyaan mataqaana mawqif baa laga rabaa waxaa muuqata ayaamahan warbixin soo baxays qabiil in nin kastaba dabada uu gashan doono waxaa weeye arrintan adig qadiyad aad i aad i aad xasaasi u ah horumar leh xataa haddii one percent uu qaladka u yahay waxaqayna waa inaan helnaa waayo nuur waxaan rabaa keliya inaan ku koobnaano musuq maasuqa yaxye sheekh camir haddaan ku laabto maxaa la gudboonaa dowladdan hadda uu ka tirsan yahay cabdulaahi goodax barre marka boqol iyo soddon milyan la maaragtay meel ay ka baxday la waayey labadii sane ee ka horreysay maxay ahayd dowladdani ay ku qaldan tahay dawladda lafteeda qorshe xuma way haysataa hadda eedeyntaan ama baaritaankan waxaa ugu horreeyey guddiga dhaqaalaha baarlamanka mar horey sheegeen lacago badan oo la luursaday iyo in laga leexday qaabkii lacagaha loo baabuli lahay markaas kadib waata bangiga adduunkuna qorshaha uu ka lahay waxay ahayd in deymo badan oo boqolaal milyan oo soomaalida lagu leeyahay la cafiyo hay-adahan dawladda kharibada dib loo dhiso oo bangioo kale dadka shaqaalaha ayee jooga korta jirka qaarkoodna waa dhinteen ama beeshana galeen dad khibrada in loo abuuro oo dawladda la caawiyo dawladda hadda jirta marka waxay ahayd anigu markaan baaraynay laba kun iyo sagaalkii iyo laba kun iyo tobankii sanadkan markaan baarayna waxaan u tagnay dawladda hadda jirto ciladahan caddeeya wax dukumentiga ku hora uga tageen ma laha iyaga laftooda hawsha hadda ay hayaan markaad weydiisid warbixin buuxda kaama siin karaan horta meesha waxaa maqan dadka xafiisyada hoose khibradda ulahay ee sistamka lacagaha yaqiin wadankaana waa aragto four point five wax kasta lagu qeybiyey saasoo ay tahay marka heerka musuqmaasuqa la qiyaaso toddobada bilood sanadkan haddana soo dhaaftay waxaan tegay nigeria iyo koonfurta suudaan iyo yeman iyo soomaaliya dhinaca corruptionka afartaas wadan yemanaa naga roon nigeria iyo koonfurta suudaan anagaa dhaano oo xaaladda aan kusuganahay xaaladda lafteeduna waxay abuuri kartaa lagu jiro dawlad ugeedqaajiro xamar kamid ahay joogtay lacaga badan waa soo galeen hay-adihii dawladaah ma dhisno hantidoorka ninkuu madaxda melmakaan raadin waxaa wadanku ka maqan yahay xafiis kale qof aan joogin xafiisyada qaar ma tegi kartid xafiisyadii waaweyn waxaa arkeen laba qof keliya ay ka shaqaysa aan macquul ahayn iyada laftoo dawladda cusub waxay ahayd marka waxaa la gudboonay su-aashaada weydiisay inay dhamaystirto hay-adaha ku shaqala maaliyadda ama hantidhowr ha naqato ama xisaabiyaha guud shaksi keliya ma hantidhowrka guud markaan abuuray ay sii ku-xigeenkiisa laba qof keliya aa tiraahdo haddana bangiga dhexe bankiga dhexe wuxuu leeyahay swift number oo nairobi ku leeyahay lacag oo dhan toosaa lagu soo diri karaa ma aha bankiga dhexe shirkad xawaalada inay keento ay tiraa qabso labadan milyan ku hayaa oo aan lahayn caddayn xaggee ka timid tahay ma arkaysa dukumenti sheegayo lacagta labada milyan ee shirkada xawaalada ay wata xaggee ka keento dowladda igan aan lahayn kuwaan akawnkeeda ugu shub war bankiga dhexe wuxuu leeyahay swift number lacagaha oo caalamka kula xariiri karo oo bangiyada adduunka kala jirta asaga toos loogu haddaan mugdi ku jirin marka maxaa xawaaladaha loola aaday lacagta qaranka waayahay inay saxdo ee meelahaas oo kale waayahay wasiirkan ku laabanaya n adiga hadda waad soo dhaweysay warbixinta mudane cabdulaahi goodax barre madaxweynuhu aad buu u dhaleeceeyey guddigana wuxuu ku tilmaamay cadow haddii idinka aad soo dhoweynaysaan warbixinta guddoomiyaha guddiga matt briden maxaa looga mamnuucay waddanka oo bersona nan garaata looga soo saaray runtii annaga go-aan xukuumaddu leedahay loogama mamnuucin madaxweynaha ka mamnuucay ma uu qaldan yaad leedahay maya anigu madaxweynaha uma hadlo xagiiskiisa hadlo isaguna waaba hadlayba inuu ninkaa khaldan yahay qaan wadanna uu yaa sidaa sheego ad ka dhegeysateen marka inaan aniga ka daba hadlo waajibiguma aha xagiiskiisana uma hadlo an waxaan ugu hadlaa xukuumadda Marka- ayaan jecelahay inaan inaan ku koornaado hadalkeeda marka xukuumaddu lama qabto ninkaasi inuu cadow yahay siduu madaxweynuhu sheegay idinku lama qabtaan Ah, m- anagu madaxweyneheena ma khilaafayna wuxuu yiri laakiin eh, anigu meel lagu go-aamiyey xukuumadda in ninkaa la mamnuuco eh, runtii eh, ma jirto laakiin waa iskhilaafsantihiin soo maa madaxweynuhu wuxuu yidhi war warbixintan waa been cadow baa soo diyaariyay waddan kala qaybinaya adiguna hadda waxaad leedahay waan soo dhoweynayaa marka iskhilaaf soo kuma jiro hadda madaxweynihi shaksigu ka hadlay laakiin annaga waxaan waxaan waxaan igu weydiisay riboorka riboorka annaga waxaan u aragnaa eh, inuu positive yahay in yani mataqaanaa eh, eh, muxuu ahaa howl badan iyo tacab badan uu galay muxuu ahaa waxa ku jirana runtii annaga macluumaadkaas isay ku heleen ma naqaano oo hadda lama shaqaynin oo dan yani shaqada annagu ma lahayn laakiin eh, runtii meelo badan oo xukuumadda ay ka faa'iidaysan doonto ee ee- ee hawsheeda ku wanaajin doonto ayaa ka muuqan waa gartay cabdiraxmaan cabdishakuur maxay kula tahay inay dowladdu u kala hadlayso ma xilliga ku-meel gaarka u dhammaanayaa soo dhow mise siyaasad kalaa jirta way muuqataa wasiirka waa inuu qiraa inuu xukuumadda ka tirsan yahay madaxweyne sheekh shariif uu yahay prime ministerkiisuna madaxweyne sheekh shariif uu yahay executive ayaga isleeyihiin waxaa muuqata inay waxay ka tashanayaan aysan jirinin qoraana u sheegay waxaa muuqata in mas-uuliyad wadaarada dowladeed meesha aysan ka jirin madaxweynahana mawqif uu qabo si uu hadlaayo ra-iisul wasaarahana si kale uu hadlaayo waxaana muuqata dee labadooduba waa musharaxiin waxyaalaha aan ka cabanayna kamid tahay haruuno shalay madaxweynaha ishasharaxay waan sugaynaa prime ministerka inuu ishasharaxo oo uu yidhaahdo musharaxan anigan ahay Eh, wasiiradana ay la kala saftaan qaarna shalay madaxweyney u joogeen oo kambeynkiisa qayb ka ahayeen kuwa kalena inay ra'iiska ra- wasaaraha kambeynkiisa qayb ka noqdaan waxay isti hadda waxaan ka hadlaynaa musuq maasuq eli musuq maasuq ka weyn ma jiro in hantidii dowladda kambeyn loo isticmaalo musuq maasuq ka weyn ma jiro in ololihii doorashada iyo imkaaniyaadkii dowladda xataa waxa dhacday fadeexada waxay tahay ciidankii iyo booliskii iyo militarigii iyo wax la kala soocay male baabuurkii ciidankii iyo booliska sawiro musharaxiin lagu dhejiyey marka musuq maasuq tagaan ba ka hadlaynaa maalin kastoo hadda dhacayaa u taagan yahay marka waxay u kala hadlayaan waa kala ajande waa kala qorshe mas-uul wadaaraadna ma laha nin walbana waa musharax nin walbana wuxuu rabaa imkaaniyaadkii iyo resurska dowladda inuu isticmaalo Eh, waad la socotaa dekadii madaxweynahana wareegta uu soo saaray wuxuu leeyahay ninka agaasimo hadda jooga jooga prime ministerkii wareegto kale uu soo saaray wuxuu leeyahay eh, ra- waxaan magacaabay agaasimo kale waa la isku diiday eradii dekada in madaxweynihii dhinac u hadlo ra-iisul wasaar dhinac u hadlo waxaa muuqdaa maamul xumada iyo musuq maasuq waxaa wax banaanka yaalla waaye dadka soomaaliya waxay ogyihiin waaye oo wixii iska noqdeen jaab gacanta la gashanaayo ayaa waxaa adduunkiina soo dhex galay corruptionkan waa maqlayso idinkaa waraysi ka qaaday ninka warbixinta sameeyey baddan afartan boqolkiiba maaha waa wuxuu ka badan yahay todobaatan boqolkiiba waa fadeexo aadan u falxun tahay ummaddaana waa la eedeeyey waxaa lagu eedeeyey canshuur dhaaf inay canshuur dhaaf samaysaa lagu eedeeyey oon la ogeyn meesha saab ku hayso lacagta koonfurta suudaan ka timidaa lagu eedeeyey meelay jirta inaan la aqoonin oo xildhibaano iyo wasiiro leeyahay waxay aadayaan waa waa gartay gobolo iyo waayahay degmooyin loo qaybiyo ayaa ayaa ayaa lagu eedeeyey in mas-uuliyadda la qaataan qabaa waayahay barnaamijka waynu sii wadi doonaa laakiin warbixinta qaramada midoobey waxaan wax ka weydiiyey safiirka britain ee soomaaliya matt bo waraysigaasi waxaa si wada jir ay noogu soo koobaya maxamed colaad xasan iyo maxamuud mascade waxaana uu safiirku ugu horreyn ka jawaabayaa sida uu u arko warbixinta qaramada midoobey The UK fully supports the work of the Somalia Eritrea Monitoring Group, and we welcome this comprehensive and well researched uh, report.
u k waxay taageersan tahay shaqada ay soo qabteen kooxda kormeerayaasha soomaaliya iyo eritrea waana soo dhoweynaynaa warbixintan sida wanaagsan loo soo baaray ee dhammaystiran waxa ku jira oo dhan waxaan u aragnaa wax laga soo baaraan digay waxaan si buuxda u taageersannahay jihada ay wax ku socdaan mana doonayno inaan aragno in riboodka sii deyntiisa dib loo dhigo waxaa cad in waxyaabaha ku jira warbixintan iyo eedaha la soo jeediyey ay yihiin kuwo si qoto dheer dhibaatow leh waana xusuusin u baahan in si aada looga fikiro calaamadaha muujinaya in soomaaliya aysan ka jirin dowlad waxtar leh oo wax walba ay cad yihiin oo la xisaabtamo marka la eego sida aan u doonayno in wax weliba loo dhaqaajiyo si mas-uuliyadii ay ku jirto u k waxay dabada ka riixaysay fikirka ah in la sameeyo guddi wadajira oo maamula maaliyadda sidaa daraaddeed si xoogan ayaan u taageersanahay talooyinka ay soo jeediyeen kooxda kormeerayaasha caalamiga ah taladaasoo ahayd in dowladda kumeel gaarka ah iyo beesha caalamka iyagoo wada jira ay ku dhaqaaqaan yagleelidda guddigaasi maamulaya dhaqaalaha soomaaliya ma kuu muuqdaan waxyaabo kale oo ay tahay in la sameeyo marka laga reebo dhismaha guddigan wadajirka ah ee maamulaya maaliyadda
marka la fiiriyo musuqmaasuqa dhinaca maaliyadda ah aan tusaale u soo qaadanno dhowr toddobaad ka hor baanka adduunka ayaa soo saaray warbixin ku saabsanayd baaris uu sameeyey waxyaabihii lagu ogaaday warbixintii sanadkii lasoo dhaafay uu sii daayey kaasoo muujinayay tuhanka la xidhiidha in si xun loo maamulo dhaqaalaha soomaaliya soo gala dhinaca kale haddiiba aan isku ekaanshaha ka eegno haddii aysan soomaaliya lumin lahayn lacagta lagu eedaynayo in la lunsaday ee ka muuqata daliisha bangiga adduunka uu hayo waxay awoodi lahayd inay mushaaraadka siiso shaqaalaheeda madaniga ah iyo ciidamada ammaanka haddii aan eegno dhinaca kale maxay tahay ahmiyadda koowaad ee ay dowladi xoogga ku saari karto haddii ay doonayso inay dhowrto dadkeeda soomaaliya way luminaysaa dhaqaalihii ay ku maarayn lahayd ciidamadeeda ammaanka kuwaasoo ay ahayd in mushaar fiican la siiyo oo si wanaagsanna loo qalabeeyo oo markaasi soomaaliya oo dhan lasoo geliyo gacanta iyo maamulka dowladda haddii taasi ay maqan tahay marka taasi waa fursad weyn oo la lumiyey marka sababta loo samaynayo guddiga wadajirka ah ee maareynaya dhaqaalaha soomaaliya ayaa ah in is-aamin laga dhex abuuro beelasha caalamka iyo mas-uuliyiinta soomaaliya marka la eego waxyaabaha lagu ogaaday warbixintan kooxda kormeerka qaramada midoobay ee soomaaliya iyo eritreya maxaa tallaabooyin ah oo ay tahay in golaha ammaanku uu qaado
waxaa jirta horta eedeymo badan oo ku jira warbixintan marka u k iyo beesha caalamkuba waxay mar horeba qabeen aragti ah in tallaabo laga qaato kuwa sii wada inay carqalad ku noqdaan hanaanka siyaasadda ee soomaaliya ama lagu eedeeyo xatooyada ama si xun u maamulidda dhaqaalaha soomaaliya soo gala ee maaliyadeed marka aan ka eegno dhinaca u k meel cad baan ka taagannahay waxaan samaynaynaa wax kasta oo kalaankeenna ah si aan u xaqiijinno labada warbixin ee baanka adduunka iyo kormeerayaasha qaramada midoobay oo aan dabagalna ku samayno iyadoo beesha caalamka ay sii waddo taageerista hanaanka siyaasadda ee soomaaliya ay hormuudka ka tahayna u k ahaan waxaan aaminsannahay in beesha caalamka laftirkeedu ay tahay inay meel cad iska taagto arrintan soomaaliya madaxda soomaalida waxa ay beeniyeen dhammaan eedaha ku jira warbixintan ma kula tahay inay beenin uun kaga filan tahay
maya marka maxay tahay inay sameeyaan
marka la fiiriyo si loo xaqiijiyo eedaha la xidhiidha lunsashada lacageed iyo musuq maasuqa waxaan taageersannahay talada ay soo jeediyeen kooxda kormeerayaasha qaramada midoobay ee ah in la sameeyo guddi wadajira oo dhaqaalaha maareeya marka labaadna waxaa jira eedeymo loo soo jeediyey shakhsiyaad waaweyn oo xafiisyo ka haya soomaaliya haddii marka qaar ka mid ah magacyadan ama shakhsiyaadka lagu xusay warbixintan ay ku soo laabtaan jagooyinkooda marka uu dhammaado xilliga kala guurka labaatanka bisha ogost taasi macnaheedu ma aha inay xasaanad ka haystaan in tallaabooyin laga qaado mustaqbalka ama cunaqabatayn lagu soo rogo warbixintan baaritaanka ku socda kadib aragtida u k marka aan kuu sheego waxaannu samaynaynaa wax kasta oo kalaankeenna ah sidii baaris loogu samayn lahaa eedahan oo loo dabageli lahaa waxayna ila tahay in golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay tahay inuu go'aan ka qaato laakiin booska ay u k taagan tahay waa mid iska cad ma kula tahay in mas-uuliyiinta lagu sheegay amaba lagu xusay warbixintan ay u qalmaan inay hogaamiyaan soomaaliya
waxaan u malaynayaa waxa aan doonayno inay dhacaan inay yihiin eedaha ku jira warbixintan oo la baaro laga doodo oo go'aanna laga qaato sidii aan horeyba kuugu sheegay in maalinta xigta aad ku soo noqoto xafiiska madaxtinimada darteed haddiiba ay soo noqdaan shakhsiyaadka lagu xusay warbixintan aan ku celiye taasi macnaheeda ma aha inay ka badbaadayaan in cunaqabatayn lagu soo rogo ama loo ciqaabo oo taasina ay dhacayso marka warbixintan la baaro la xaqiijiyo oo go'aanan laga qaato waa tahay aad bay u mahadsan yihiin maxamed colaad xasan iyo maxamuud mascade oo inoo soo koobaya waraysiga aan la yeeshay safiirka britain ee soomaaliya matbo haatan aynu dib ugu laabanno barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana igala qaybgeliyey wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga ah cabdulaahi goodax barre cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mida musharaxiinta xilka madaxweynenimada brofesor yaxye sheekh caamir oo ka mida cilmi baarayaasha dhowaan qoray warbixinta ka soo baxday bankiga adduunka ee ka hadlaysay musuq maasuqa soomaaliya iyo xildhibaan nuur aadan nuur nuur baylood horta meeshan waxaa waye haaruunow waxaa waaya dawladdan sharci ay ku shaqayso ma jiro dawlad miisaaniyad diiday muddo sanad iyo bar inay keento niyadda waddanka ay keento wixii dakli soo gala gudaha iyo dibadda aysan soo dhigin oo diiday in baarlamaan la xisaabtamo xaqa ay u leedahay horta lacagaheen inay maamushaba meesha ku jireen mugta taasba waa dembi kala waayo sababta waxaa waayan dawladdan cabdiweli soo u yimid miisaaniyad lama samayn lalama xisaabtamin marka xa xaq ay ku shaqeynayaan ma garanayo ab waxay dawlad u yihiin ma jirto sababta waxa dawlad aan baarlamaan aan lahayn oo baarlamaankeed aan shaqaynayn maba shaqayn karto meesha waxaa mas-uuliyada jirto adduunkuna waa nidaam ninka hal mar haddii aad ay timaado si dawladna u ahay dawladnimo uma dhaqmaayo ma socon sida dawladnimad ay tahay ha qaataano mas-uuliyaddeeda ha qaataano ma hay-adihii qadaa'iga amase caalami ahaadaan amba local ahaadaano shaqadooda ha qabsadaano waayo yaxya adigaa khabiira waxaad waxyar ka hadashaa arrintan ku saabsan canshuurdhaafka ay samaysay dowladdan maxay tahay sababta u samaysay waa kuwee canshuurdhaafka ay samaysay miisaaniyadda maxaa loo diyaarin waayey dhibaatada ka iman karta inaysan dowladdan miisaaniyad lahayn profesor yaxya doobta inaan la siyaasadayna roon anaka dhinaca maaliyaedkii aan ka galnay shan laba ka gudi saddexa soo harayso saddex ayaa maqane xaggee ku baxday xaggee jirtaa in laisweydiiyo dawladda cashuurdaaf waa samayn kartaa dawlad kastoo caalamka jirtaana samayn karta haddii wasiir maaliyadda aad tahay sharciga oo ku fasaxaayo cashuur intaas laag inaad dhaaftid dabcan baarlamankan waa awood lagu siiyo waayo sharc ah awoodda uu lahay maxaad u isticmaashay qofna lama dhigi kara anagu ma dhigi karin masalan masalan madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay qof dil lagu xakumo inuu cafiyo qof uu cafiyo kuma eegan kartid marka intoona madaxweyne naqan mid kasta ha naqdo qofka horaba ha naqdo madaxweynuhu sharcigaa ka horreeyay awooddaa siinayo marka awood dawlad ay lahayd maxaad u isticmaashay kuma eegan karno inaan la siyaasadayn waxa aan ku koobayn waxay ahayd lacagtan nambarkaas ayaa maqan dawladdu inay cadayso tiraa warsaha saasay ku maqan tahay ama ma jirto inay tiraa beeraad sheegteen ee waxa ay soo cadayso waayo brofesor yaxya laakiin in canshuurdhaaf loo sameeyo shirkadaha ugu taajirsan waddanka oo kuwa isgaarsiinta ah maxaa suuro geliyey particular shirkad hebel in loo dhaafo khaladay ahayd waa lega laakiin sharciga cashuur dhaafota jiritaankiisu waa sax laakiin matalan shirkadahan isgaarsiinta oo kale waxaa noo soo baxday shan boqol iyo afartan milyan oo la heli lahay haddii dawladdu si wax ay cashuur lahayd sida inta xaddiga lacagtaas uu leegyahay wuxuu maamul wuxuu dabooli karay baahida dawladda oo dhan anigu waxaan raadinay inta teleefona la isticmaalo inta daqiiqada qofka afdayska la hadli karo haddii dawladdu ay cashuur lahayd lacagtii ay kaheli lahayd hadda lacagtaas oo kale ma dhihin aniga waa la ruursaday markii maba soo gelin mana waa dayacantaa dhahna lacagtaas lacag la heli karin oon imaanin iyo lacag timidi oo meelay ka baxdin waa u kala qaybsameen haddii la yidhaha marka shirkadaha waaweyn lamaba canshuurin taas waxaad ka hor imaaneen sharciga ahay in dakliyada la canshuuro maxay ku dhacday inaad miisaaniyad dejin weydaan wasiir
marka u horeysa waxaa fiican in waxaan ku raacsanaha walaalkay yaxye inaan inaan la siyaasadayn doodeena oo ummaddu ka faaidaysato war saxana la sheego xukuumadeenu runtii miisaaniyad waan leenahay waxaan aaminsanahay miisaaniyadda ugu fiicneed inaan inaan samaynay wasiir miisaaniyad la ansixiyo baarlamaanka la geeya ma jirto aad baa looga dhex dooday waa waa xasuustaa doodheer baa laga galay kadibna golaha wasiirada way u codeeyeen miisaaniyadaas meeshaa waxay ahayd inay uga gudubto muxuu ahaa muxuu ahaa baarlamaanka baarlamaankiina hadda nasib daro annaga mas-uuliyaddaas malihin baarlamaankina waa la waayey la geyn lahaa marka miisaaniyadii sidaas ayaa ayay sheekadeedu tahay waana la isticmaalaa canshuurta maxaa ugu dhaafteen hay-adahan midda shirkadaha waddanka gudihiis ka shaqeeya ee canshuurtii laga qaadi lahaa sales taxigii laga qaadi lahaa ciddi loo dhaafay ma jirto bilcakis dhibaato weyn ayaa naga haysata in canshuur laga qaado mararka qaarkood waxaan askar baan korgeynaa mararka qaarkood inaan shutdown sameyno ayaa ayaa lagu taradirayaa runtii walaalka yaxya waxaa ficnaa lahayd inuu inuu muddo yar oo nala shaqeeyo arko dhibaatada haysato wasaaradda maaliyadiina canshuur aruurso waxay u adag tahay in canshuur la aruuriyo sida ay u adag tahay in mataqaanaa dhagax laga soo saaro mataqaanaa subag runta marka loo hadlo dadkan waa digaagoobeen muddo dheer ayaan canshuur laga qaadin resistance xad dhaafa oo aan inta ogoleyn in wax laga qaado ayaa jiro annagana haddee inta furanta lagu furan xukuumadda waad garanaysaa dhinaca roadmap baa nooga furan dhinaca wad dagaal iyo mataqaanaa ayaa nooga furan dhinaca in wax la habayo dowladnimadii lasoo celiya ayaa nooga furan yani yani runtii iyo overwhelm laakiin waxa ay tahay sinbasiid ma jiro annaga dhinaceenna ah oo aan leenahay dadka canshuura loogu naxariisto loo naxariistana dadka yani service bay waxayaad waxay isticmaalaan mataqaana common yani goodska wadanku lahaa waa inay canshuur bixiyaan waaya aad baad u mahadsantahay waxaan u gudbayaa gabagabada barnaamijka maxay tahay tallaabada in la qaado shakhsiyaadka lagu xusay warbixinahan ma u qalmaan xilli kala guuraa lagu jiraa xilli doorashaa lagu jiraa inay isa soo sharxaan waddanka hogaamiyaan ma u qalmaan nuur aadan nuur wallaahi aniga waxaan qabaa horta qofka duqanta waa laga maarmaa hal marba hadduu tuhun yimid waxaa mas-uuliyadda qof kastaba asaga inuu damiirkiis la xisaabtamo mas-uuliyaddii saarneed inuu iska caddeeyo wixiisa waxaa sida dowladnimo ay qorayso qaarkoodna horta madaxweynaha waa problem inuu hadda uu iska casiliyo waxaas laakiin kuwa kale oo jago dowlad haya waa inay iscasilaan galyaqaanka guud ee dowladda soomaaliya tallaabooyin inuu qaado oo baaritaan uu ku bilaabo wax kale ummadda ilaa xoolo ummad waayo qof iskama lahan waxaa aniga iska miliyay kulligeen waa isla leenahay waa in la xisaabtamo waayo yacni laakiin wax ay dhib ay ku tahay yacni waxa la yidhaha geedi socod ma jiro qofka hadduu caawo dhinto soomaaliya ma istaaga shaqadeega way soconaysaa xusni mubaarak waa soo sariir saaranaa maxkamad habeen maalin loo wada oo geesi waddankiiska ahaa lacagaa ku maqnaatay lacag hadday maqnaato waxaa lagu soo cadeeyay dadkan mise yaan hala beenayo waa in sharciga la raacaa waa gartay madaxweynaha waad ka reebtay madaxweynaha maagtay yani intii oo kan kale ah hadhowdii marka uu dhaco waa lala xisaabtay marxaladan hadda ah laakiin kuwa kale waa in gaar ahaan ra-isul wasaaraha mas-uuliyadda maaliyadda waxay saaran tahay ugu badan wadanka waa ra-isul wasaaraha asiga horta waa inuu meesha horta calanka taaga oo xilka u wareejiya oo istaaga waayahay cabdiraxmaan cabdishakuur ma u qalmaa nimankan inay soo sharaxaan mar kale inkastoo adigu aad musharaxiinta ka mid tahay oo maxaan ku yidhaha dadku qaar ay isdhihi karaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo musharaxiinta kale dabcan way rabaan inaysan madaxda hadda isa soo sharaxin sababtoo ayagaa musharaxiina waan wardhici kara harun waana macquul laakiin aniga waxaan sheegay horta wasiirka waxaan ka xumahay dadka ma dogaagoobin ee dawladda daciif ah karti la-aan iyo waxqabad la-aan meesha ay dhigtay waxaan ku xaqiijinayaa shirkadaha canshuurta laga dhaafo si kale canshuurta looga qaadaa waana ficnaada waxaas in la baaro shirkada canshuur ku baaqata ma jirto inaan canshuurtii rasmiga ahayd oo sharciga lahayd oo dawladda akawnkeeda gelaysa la qaadin waxyaalo kalea laga qaadaa waa cadaynayna anagaan mas-uuliyaddeeda qaadayo dambeyn aan wax laga qaadin ma jiro ama dayn magaceeda ha looga qaado ama si kale oo musuq maasuq ha looga qaado shirkada canshuur ku baaqato horta ma jirto in la dulmiyo maaha shirkadaha ganacsiga hogaasiinta keliya maaha waa kuwa xawaaladaha waa kuwa xoolaha dhoofiya shirkad kasta waxaa laga qaataa shatiga ha looga qaato laysanka ha looga qaato siyaalo kale musuq maasuqa ha looga qaato waan aragnaa madaxdooda waana la kulanaa maalin walba waana ka warqabnaa marka taas in la kirsto mas-uuliyadda waa fiican tahay nimankaana kuusoo haray madaxda dawladda waxaan u sheegayaa inay iska dhaafaan wax ay shaksiga ka dhigayaan waxaan maqlaya shala madaxweynuhu qudbeynaya oo arrinta ka dhigaya isaga iyo mat braden wax udhexeeya ma aha mat matthew braden isaga wax udhexeeya matthew braden united nations security council mandatekooda ku shaqeeyaa waxa marka waa united nations security council waxaa lala hadlayo siyaasadii soomaalida oo shaksiga ahayd oo hebel muxuu iiga sheegay hebel muxuu u yiri baasha meeshan ma taalo waxa meeshan yaallo waxa waaye united nation iyo security council mandatekaysa waa waxa meesha yaallo aniga waxaan u arkaa inay very serious allegationka meesha yaallo saaxiibaday la eedeeyey horta inay isberi yeelaan markay isberi yeelaan ee britanka ay ka qayb galaan ayagoo beri ah oo ummadda soomaaliya u cadeeyey inay nadiif yihiin ay dad xalaal oo waxa lagu eedeyna ee qaladka ayagoo ah laakiin waxaan aragnay corruption boqolkiiba toddobaatan ka badan dad lagu haysto inay musharaxnimo usoo istaagaan macnihii waxa waaya hadday jiraan lacagahaas iyo waxaas la qaato unbaa kambeynka lagu gelaya hadhowgiina waxa waaya ayagu unbaa noqonaya dadka guulaystay barasaskii soomaaliya xalaal xalaal la-aan ay ku ridaysaa dabadduna kama dhexaysa matthew briden iyo madaxweyne ama ra-isul wasaare ama xukuumad kama dhexayse matthew briden wuxuu ku shaqeynaya security council mandatekiisa iyo magacaabo oo magacaabo ergeygaar xoogaha guud ee qaramada midoobay waxayaana shaksi laga dhigin hebel iyo hebel maaha ha la garbaxo ummadda soomaaliya ha laga garbaxo ha la garbaxo adduunka ha la garbaxo ha la garbaxo united nationka ha laga garbaxo haddaan laga garbixi karin waxay noqonaysaa dadkaasu inaysan xalaal ka qaybgeli karin baritanka yaxye maxay tahay tallaabooyin in la qaado laga qaado dadka lagu xusay warbixinahan musuq maasuqa ku saabsan horta baasha siyaasadaha badanaan jirin hadalka in laga koodaa roon raggan waa la eedeeya maala dambiila maala maxkamadaa qof ku dhihi karta waa dambiila iyo isma sharaxi kartid adakuna ma dhihi karto eed kalena ma dhihi karto haddaan dal siyaasadeed markaas laga lahayn oo waxa eeday joogaan eedaas hala soxo ama markay dembi naqatee maxkamadu timaado hala yidhaahdo isma sharaxi kartid marka dembiga dembigaana ha gashay laakiin ilaa hadda waa eed maamul eed dhaqaale waayo eedkaasdhackaas dhaqaale eediisaan ka sheegnay sida loo sixi karana meelo badan waa hadda broseska world bank waa wadaa sida qalabeedkaasoo kale ayna usoo laqan lahayn in la saxo tan kale oo waxoogaa siyaasadu gashay guddigii oo monitoringka lama dhihin guddigiina ma imaan kartiin shaksi kamida layidhi dowlada xaqin u leedahay barsoon la garaadiisa inuu qof jiraa arrinkaba xafiisyada qaar waa loo diiday xafiisyada qaarna waa loo su-aala kasoo dhaweeyey shaqadiina waa wadanay marka shaksi wax kaa diiday ama shaksi loo diiday iyo shaqada guud ahaanteeda operationka inaan la diidin iyadana in la kala saaro oon siyaasad laga dhigin laakiin raggan haddii sida yurub dadka joogo kale ee moraalkooda ay leeyihiin haddii marba la eedeeyey moraal ahaan waxaa fiican inaana isa soo sharaxin waa waa dhihi karaan iyagu laakiin sharci ahaan cidii karta isma sharaxi kartiin haddii wax cusub haddii ta hadda imaanaya ma oga laakiin dhinaca sharciga ma jirto waaya hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiirka cabdulaahi goodax barre iyadoo madaxda lagu xusay madaxda iyo shakhsiyaadka kale lagu xusay warbixinahan musuq maasuqa iyagoo sharaftooda ilaalinaya sharafta soomaalida ilaalinaya ma kula tahay inta laga sameynaya baadhitaan buuxa inaysan ka qaybgelin tartamada iyo inay xil u qabtaan soomaaliya runtii muxuu ahaa fikirka waxaan la qabaa walaalka yaxye runtii dadkan riboortka lagu dhex sheegay riboort baa un sheegay xitaa eedaysanayaal maaha hataa levelkaas eed ma aysan gaarin in go-aan aan ku degdegno oo soomaalidu go-aan ku degdegtana runtii waa laga fiican yahay in riboortkaas la siyaasadeeyana waa laga fiican yahay oo runtii wax fiican maaha waxaa wanaagsan ciddii riboortka commission garaysay oo riboortkan ka dambeysay in meelmarintiisa iyo howlkaqabadkiisa loo daayo annaga xukuumad ahaan runtii wax badan buu naga anfacaya markuu official noqdo ilaa hadda official maaha wax badan buu naga anfici doonaa xukuumadeena iyo xigtada meelo badanoo la tilmaamay ayay dabagal lagu samayn karaa haddii ay jirto baaris soomaalidu leedahay in la sameeyo waa laga maarmaan markii tabarteeda iyo waktigeeda uu jiro inta ka horeyso xukuumaddu meelo badan oo runtii u baahan oo la deri karo oo farsamo iyo muxuu ahaa aqoon iyo muxuu ahaa dadaal lagu deri karo ayaa ayaa jirto oo runtii laga faaidaysan karo oo yani riboorka looga faaidaysan karo xukuumadeena waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay ogaadaan in riboorkaas xukuumadda aniga aan ka tirsanahay uusan marnaba inaba ha yaraate wax xumaana uusan ka sheegin saas daraaddeed anuu ma dhihi karo xukuumadda dad ka shaqeeya waa inay saar noqdaan inay saar noqdaan waa gar shaksiyan ma kula tahay dadkaas la tuhmay inaysan isa soo sharaxin ama iscasilaan shaksiyan haddaa weydiisay waa fikri shaksiya laakiin waxaa wanaagsan anigoo aho markaa shaksi oo aan xukuumadda kamid ahayn inaan ka jawaabo aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga cabdulaahi goodax barre cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynimada soomaaliya cilmi baare brofesor yaxye sheekh caamir iyo xildhibaan nuur aadan nuur nuur baylood mar kale dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin sidii aan hore idinku sheegayba barnaamijka waxaan kusoo gebagabeynayaa waraysi aan la yeeshay guddoomiyaha baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan waxaana waraysigu u dhacay sida tan warbixintu aad bay u eedaysay xubno aad ka mid tahay adiga miisaaniyadda xafiiska waa imisa sanadkiiba ama bishiiba anigu bishii toddobaatan iyo shan kun baa baa miisaaniyadda xafiiska u yahay markaa shan bilood aan aan aanan aragba hal bil aragnaa weligeena laba bilood sanadkana maba aragnaba xaaladda wadankaana saa u taalo meel wax yaalaanaana wax laga qaata wadanka waxba ma yaalaan marka in la yiraahdo wadankaasaa lacag laga dhaca nin damiirle meel wax ka dhici kara haba yaraatee meeshan ma mana yaalaan oo anaga aniga wasiirka maaliyadda aniga aan ahaa deen deenku gaar baan ku jirnay anaga marka shirkadii aan la macaamili jirnay iyo habkii kulli waa yaaliin waana la raba intaan lis eedeen bani aadamku in la lasbo ama wax laisweydiiyo waa la yaqaana anaga qofkii xisaabaad nagu tuunsan waana weydiin karaa waana ka jawaab bixin karnaa laakiin in eedeen un laga bilaabo waxaan aaminsanahay wax ummadda soomaaliyeed iyo karaamadeeda iyo qarnimadeeda dhaawacayo waayo marka qof bani aadana qalad waa geli karaa laakiin waxaa la rabaa in habkii loo mari laha loo maro waa gartay n warbixinta waad aragtaa laga yaabaa waxaa jirta lacag ka timid cumaan oo ay si gaara uga hadlayaan oo ay faahfaahinayaan dad lacagaha ku dhowna ay ka wareysteen oo uu ka mid yahay jenaraal maxamed sheekh taliyii hore hay-adda nabad sugidda oo uu ka mid yahay qunsulka dowladda ee imaaraadka cabdulqaadir sheekhay lacagtaasoo saddex milyan ahayd oo la sheegay hal milyan lix boqol iyo konton kun oo lacagtaasi ka mid a in adiga xawilaad lagugu soo diray muqdisho kabacdina aan lagu shubin qasnada dowladda jawaabtaada dowladaas waxba kama jiraan lacagta ayada kulligeed qasada dowladda la mariyey aniga laba shirki laba xafiis laba laba akoon baan isticmaalayna akoonkaga dowladda oo bangiga markaa cusbaa oo xaaladiisa oo iskeeda cusbeed iyo waxaan isticmaalayna daafshiil xisaabaadkaasaa la mariyey baahida aniga baahida baahi baahi ku gaaraan ku joognaa marka qof inta lacag loo soo diro meel marinkan haday raata ma jirto inteega ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in xisaabaadkaas intaba waa isla ogeyn marka qof lacag gooni u qaadaysa ama meel geyn karta haba yaraata ma jirto marka wa waa gartay ya yaa kula ogaa guddoomiye oo markhaati kaaga ah in lacagtaasi khasnada dowladda ku dhacday lacagtaas ciday rabto ha timaado xisaabteedii meeshay marti waaba tusayaa cid wadana ogtay prime minister xilligaa joogayna waa ogyahay madaxweynaha buu ogyahay lacagaa banaanka ka yimaadana prime ministerkii madaxweynaha la-aantooda anaga maba dhaqaale wasiirku maba dhaqaajin karaa ba yaraatee waa garta marka xawlaadda yaa ka soo qaada oo bankiga ku shubay ma adiga mise qof aad wakiilatay wasaaradda maaliyadda unba arrintaa maamushay waana la yaqaana ciddii rabtana hadda idaacad looguma jawaabi kara inta timaadaa la tusi karaa diyaaraanaan unahay anaga wixii xisaabaada anagnana weydiin inta la yimaadonana weydiiyo laakiin inana eedeeyo oo oo ummadda soomaaliyeed qofba marba madax u yahay madaxnimada iyo sharci karaamada laga qaado wax suuragal ay ka tahay beeraata ma jirto waa gartay waxaan u arkaa dadka ayaga ah inay ku kala galeen inaan geedi socodka nabadda iyo waxa kan hadda socdo iyo wanaagga iyo qofkii wax soo tartay inaan la abaal marin oo la dulmiyo inay
waa gartay waxaa jirta lacag kale oo ku saabsan dhinaca baasaboorada guud ahaan waxay sheegeen hal milyan iyo badh lacagtii baasaboorada ka soo xarootaya in la waayo khasnada dhexe aysan kusoo dhicin laakiin si gaara ayay adiga iyo gaafow idiin xuseen waxay sheegeen lacag in lagala baxay accountka dowladda ee etoobiya lacagtaasoo ahayd tii ka soo xarootay baasaboorada afar boqol oo kun ayaa la yidhi adigii iyo gaafow ayaa awooddiina kula baxay ka waran arrintaas arrintaa waxba kama jiraan etoobiya markii laga bixinaayo lacag afar boqol oo kun waaba soo gaarin anaga horta waxaan maamulaynay meel ciidankeeda aana waxba haysanin waktiga la sheegayana wakti oo etoobiya iyo kenya iyo dad dhaawac iyo rafaad meel walba noo yaaleen marka wakti waxa la qaadan karaa ama wax la samayn kara maa marka qofkii ogaata rabta wax loo baahan yahay qofkii wax ku tuhmi iyada oo aanan waxba qorqorin inay wax weydiiso haba yaraatee lacagta afarta boqol ee kuna ma jirti aniga ma meel aan ka ogaa ma jirto waxa allaale wixii xisaabaada jiro oo baasabooradu leeyihiin kambani baa baasaboorada maamulaya weliba xilliga ayaga baasaboorada qolo kala haysatay qolada ayagaa dhibaatooyin iyo baasaboor la-aan iyo dhib baa lagu qabay waxooda ayagaa batooda loo weysanaaba wixii baasaboor la mariyo marka meel hadda lacaga noocaasa la marin kara habeeraata waa gartay waxaa kaloo la sheegay sanadihii labada kun iyo sagaalka labada kun iyo tobanka waa intaad adigu ahayd wasiirka maaliyadda in lacagaha badankooda carabta ka imanaya boorsooyin lagu soo qaadayay kabacdan qasnada la geynayn lacag adi dowlad carab aad ka soo qaaday boorso aad ku soo qaaday ma jirtaa ama qasnada aad geysid amayaan la geynayn anaga dawlad lacag aan kasoo qaadi karna ma jirto taas qofkii safrada lacag usoo qaaday hadii leeda wax meel meel ka jiri karta ma jirto dawlad kasta waxay bixinaysa habkay bixinaysa idaa taqaano mideeda kalena dawlad aan nahay wixiina soo maran hab maamuleed iyo hab dawla aan u maamulnaa marka wararkaas ani waxaan u arkaa ruumarka wax had in wax lagu hadlaya la rabaa moogi meel ay ka imaan karta habeeraasa ma jirto anaga beres water isku baraan leeshiini markii ay dadka ruumarka iyo wararkooda aan aragnay caalamkao dhan waan la hadalno waxaan ku niri wax allaale waxaana siinaysaa noo soo mariya beres water isku bar waa gartay haddaan ku laabto lacagtii cumaan wax dadka ay wareysteen waxaa ku jira cabdulqaadir sheekhay qunsulka marka muxuu cabdulqaadir sheekhay arrintaa maxaa dan ugu jirta inuu been ka sheego isagaa guddiga u sheegay lacagahaas iyo meelahay kala mareen cabdulqaadir sheekhay lacagahaas horta dad oo waxaa jiray oo aniga maalin walba waa ka deysan jirno ciidanka raashinoosi jiray lacag lacag siiyey lacagta in la siiyana xaqay ulahaayeen lacagii kalena wuu soo xawilay maxaa kaloo dhibaato uu sheegay hadduu soo xawilay xamar in la keeno ba lacagtan xamaraa la keenay waana baahida dowladdana loo isticmaalay marka maxaa kaloo dhibaato ku jiro waaya su-aasha ugu dambaysa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo muddadii aad ahayd wasiirka maaliyadda ma xusataa inta bilooday ahayd waxaan filaya in afar iyo toban bilood taarias waa gartay waxaa jirta warbixin sababtaan kuu weydiinaya waxa weeyaan waxaa jirta warbixin uu qoray bankiga adduunka oo sheegaysa muddadii aad ahayd wasiirka maaliyadda laba boqol iyo lixdan ka mida inaad ka maqnayd waddanka ma jirta arrintaasi laba boqol iyo lixdan maalmood ayaga ma xisaabi karaan marka ayagase yaa usoo dirsay dama de wax wax lagu xumeynaya inay yihiin ayaga bangiga adduunka ma ogtahay hadduu asiga wax sheegaayona waa sheegi karaa laakiin in qof soomaaliya ama qof bani aadana sidaa ula dhaqmo ayada nafteeda ani sax u arkima marka maalmaha aniga maqnaaday anaanba ogeyn ana haddaan maqnaan hoolaan ku maqnahay markaan joogana waan joogay waxaan aaminsanahay xilliga ugu adag oo dhibaato u dhibaato badan ahayd xilliga ugu shaqada ugu fiican oo la qaban karo hadday tahay hab bangiga dhahay arrintiisii hadday tahay bras oo taraas kubar hadday tahay dhinaca baasabooradana shaqa la qaban karo ugu wanaagsan hadday tahay dhinaca miisaaniyadda shaqada ugu wanaagsan oo la qaban kara intaan jooga inaan qabtaan aaminsan aniga wa waa gartay laakiin laba boqol iyo lixdan maalmood ma kula tahay inaad ka maqnayd waddanka muddada halka sano iyo jarjarka eed eed ahayd wasiirka maaliyadda idan saddex maal saddex boqol maalmood oo maanta ani boqol maalmood aan ka joogay maya taas waxaan u arkaa gobolka la wado inay caddeyntiisa ay tahaan ani arkaa taas waa waa gartay laakiin ma hubtid adiga intaad maqnayd maxaase ma maba maba maqnaan karaba aniga hataa konton maalmood kama maqanin waddankaani haddaan maqnaado laba maalmood oo maqnaana waana soo noqonaya marka maxaase ku dhacday laba kun iyo afartii ilaa hadda ay dawlad dhisan tahay horta wasiir kale oo la dabagalo oo wax la weydiiye ma jira in aniga la target garayo maxaase ay tahay wasiiro kale oo xisaabaad soo celiyey ama wax kala sameeyey ma jiro intaan sameeyey qof samaysay maba jirto marka aniga waxaa la igu haystaa wax samayntu in wax la sameeyo soomaaliya dawlad ka dhisinto ayaana la rabay sidaasaan u arka ani warbixintaas waa gartay maxay kula tahay inay ku ku bartilmaameedsanayaan de in wax la sameeyo diidiin anina wax sameeyo aaminsana oon wax qabtay wax qaban jirdiidaya